bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa toddobada bisha abril sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka radio wardheer oo dhan maalinta caafimaadka adduunka oo toddobada abril ku beeganaya maanta laga xusay meelo ka mid a gudaha dalka soomaaliya iyadoo munaasabad weyn oo si weyn loosoo qabanqaabiyeen ay ka dhacday magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya munaasabadan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda adeega horumarinta bulshada oo waaxda caafimaadka hoos timaado dhakhaatiir kala gadisan oo muqdisho ka howlgala iyo dadweynahaadu fara badan ayaa waxaa looga hadlay muhiimadda caafimaadku bulshada u leeyahay haddaba waryahayaga maxamed nuur amiin oo magaalada muqdisho nooga soo warrama ayaa u kurgalay xaaladda caafimaad gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka mar uu booqday cisbitalka banaadir ee magaalada muqdisho halkaas oo uu kusoo arkay dad aad u fara badan oo cudurro kala gadisan layl daran warbixintan ayuuna magaalada muqdisho kasoo diray ayadoo maanta ay ku beegneed maalinta caafimaadka adduunka ayaa waxaana ka jirin magaalada muqdisho goobo si rasmi ah looga xusi maalintani inkastoo ay jiraan hoteello qaar lagu dhigay munaasabada xuska maalinta caafimaadka cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir oo aan booqasho ku gaaray saake ayaa waxay indhahaygu qabanayeen carruur aad ula tabaalaysan cudurka shuban biyoodka iyo sidoo kale nafaqadarrada oo la gaarsiiyey isbitaalkaasi saacadihii lasoo dhaafay intaan isbitaalka kuga guda jirnay ayaa waxay indhahaynu qabteen sidoo kale carruur ku gubatay dab kuwaasoon dalka gudihiis waxba looga qaban karin aadna ula tabaalay dhibaatada soo gaartay carruurtani ayaa waxay isugu jireen saddex dabqadood kuwaas oo kale ahaa shuban biyoodka iyo caafima iyo nafaqadarrada iyo sidoo kale qaar dab waxyeeleeyey waxaana halkaasi aan kula sheekaystay inta badan maamulka isbitaalka banaadir kuwaasoona ka warramay xaaladaha xaaladaha caafimaad ee isbitaalkaasi mid ka mid ee dhakhaatiirta ka howlgalay cisbitaalka ayaa wuxuu iiga warramay xaaladda guud ee caafimaad ee isbitaalka banaadir asigoona ku dheeraaday wax ka hadalka dhibaatada haysata carruurta soomaaliyeed kuwaas oo ku waxyeeloobay saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada muqdisho doctoresa fartuun oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka banaadir ah iyada oo ay ka muuqato sida ay ugu xun tahay dhibaatada haysata carruurta la gaarsiiyey isbitaalkaasi ay waxay ka warantay dareenkeeda iyo sidoo kale xaaladda caafimaad ee haatan iyo waxyaabaha ugu badan ee lasoo gaarsiiyey saacadihii lasoo dhaafay
joogaa isbitaal banaadir qaybta waar tuuwan oo ay joogaan ilmaha malaariyada anemiyada heart diseaska iyo nimoniyada reli waxa ugu badan ayna haysto hadeertaan waa ilmaha diyaarayada inkastoo ay badan tahay haddana maka marna ilma inay malnutrition ay buuxaan isbitaalka sidoo kaleeto nimoniyada waqtiyada kuleelahana haddana ay sii badanayso ilmo badan nimoniya qaba ay joogaan anemiyada sidoo kale way soo badatay anemiyadana badanaa waxaa la socdo ilmaha haarti veelar qabaan hadeertaan way nagu soo badanayaan kuwa malignant salis oo carcinoma leukemia like qabaana way joogaan isbitaalka oo mostly dalka wax looga qaban karin dadkana isbitaalka inay u badan yihiin dad masaakiina oo u baahan markasta in la fangareeyo oo tastiyada iyo waxa laga qaadayana laga bixiyo u baahan marka kale waxaan rajeynayaa waxyaaba badan inay laga qaban doonaan dadka kaleeto ay saaciidaada dadka u haynay iyagana garabkooda ay ka qaadan doonaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed inkastoo isbitaalka banaadir uu yahay isbitaalka keliya ee lagu xanaaneeyo dadka uu soo rito cudurka shuban biyoodka kuwaasooona muddooyinkii ugu dambeeyey si aad ah u gaaraya isbitaalka ayaa haddana waxaan jirin hay-ado badan oo hay-ado sidaasi u badan oo gacan siiya qaybaha daawooyinka iyo sidoo kale caafimaad ee isbitaalkaasi maxamed nuur wardhe redio muqdisho
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari iyo wafdi hogaaminayo ayaa si diran loogu soo dhaweeyey magaalada oslo ee xarunta dalka norway halkaas oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo qaar ka mid a madaxda guddiyada baarlamaanka soomaaliya ay kaga qaybgeli doonaan siminaaro ku saabsan qaabka ay wada shaqayn karaan xukuumadda iyo baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari waxaa soo dhaweeyey madax ka tirsan dowladda norway iyo dadweynahaadu fara badan oo soomaaliyeed oo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo wafdigiisa kusoo dhaweeyey garoonka diuradaha magaalada oslo ee xarunta dalka norway wararka qaar waxa ay sheegayaan in muddada halka ay joogaan sidoo kale madaxdaas ay la kulmi doonaan madax kala gedisan oo dalka norway ka tirsan kuwaas oo ay ka wada arrinsan doonaan arrimaha dalka soomaaliya xubno ku dhow dhow guddiyada baarlamaanka dalka soomaaliya oo hadda kuwa la socda jawaari ka mid ah ayaa waxa ay warbaahintu u sheegeen in socdaalkooda uula xidhiidho inay ka qayb qaataan siminaaro lagu baranayo habka ugu wanaagsan ay u wada shaqayn karayaan baarlamaanka iyo xukuumadda soomaaliya waa safarkii ugu horreysay oo norway uu ku tago maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya tan iyo markii xilkaasi uu ku guulaystay sanadkii laga soo gudbay halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer baarlamaanka dalka soomaaliya ayaa ka dalbaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha dalka soomaaliya inay baarlamaanka hor yimaadaan si su-aalo loo weydiiyo xubno mooshin u gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka waxa ay sheegeen inay doonayaan in wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya ay weydiiyaan su-aalo la xidhiidha dad xabsiyo ku jiray oo lagala baxay bishaynu kasoo gudbinay kuwaas oo meedadkooda laga helay qaybo ka mid a magaalada muqdisho taasoo si weyn ay uga caroodeen dadweynahaadu fara badan oo soomaaliyeed waxaana dadkaasi lagu eedeynaya inay shabaab ahaayeen waxa ay doonayaan xubnaha baarlamaanka soomaaliya in arrimahaasi siday u dhaceen faahfaahin laga siiyo oo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya markii labaad ay tahay inay u yeeraan oo oo hor yimaado golaha shacabka si markaasi su-aalo loo weydiiyo waxa ay xubnaha baarlamaanka dalka soomaaliya oo muqdisho shir ku yeeshay ay sheegeen in afar iyo tobanka bishan ugu dambeyn ay doonayaan in uu wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed oo hadda safar dalka dibaddiisa uga maqan inuu hor yimaado baarlamaanka soomaaliya si su-aalahaasi uga jawaabo sidoo kale xubnaha baarlamaanka ayaa waxa ay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi farax shirdoon saacid ay ka dalbadeen inuu isna baarlamaanka hor yimaado si arrimo quseeyo xukuumaddiisa su-aalo looga weydiiyo hadda ra-isul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha dalka soomaaliya iyo xubno kale oo xukuumadda ka mid a waxay ku guda jiraan safar ay ku kala bixinayeen dalal dhowr ah oo caalamka ka mid ah gaar ahaan dalalka la dariska ee dalka soomaaliya iyadoo hore ay u booqdeen waddanka jabuuti dabadeedna hadda booqasho ku jooga magaalada adhisaba ee dalka etoobiya wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya mudane cabdilaahi cilmiga xirsi ayaa waxa uu ka jawaabay hadal kasoo yeeray dowladda ingiriiska oo ku aadanaa in halis argagixisnimo ay hadda kusoo food leedahay magaalada muqdisho iyo deegaanada kale u dhowdhow oo dowladda ingiriisku ay sheegtay in kooxda al-shabaab ay diyaariyeen weeraro qaraxyo ay ka mid yihiin oo ay doonayaan inay la beegsadaan xarumaha dadku ay ku badan yihiin iyo xarumaha dowladda cabdulaahi ciil mooge xirsi waxa uu sheegay in dowladda ingiriisku ay xaq u leedahay inay u digto muwaadiniinteeda hase yeeshee hay-adaha amniga aysan hadda iyagu usoo gudbinin wax khatar ah oo dowladda ingiriisku ay sheegtay oo kale waxaana uu tilmaamay in hay-adaha ammaanka dalka soomaaliya ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kooxda al-shabaab ay markaasina doonayaan inay ka hortagaan weerar kasta oo ay isku dayaan kooxdaasi inay ka fuliyaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho cabdulaahi cilmoge xirse waxa uu sheegay in ammaanka caasimada soomaaliya hadda uu yahay mid si weyn laysku halayn karayo aan wax dhibaato ay ka jirin sida dowladda ingiriisku ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay sheegtay inay suuragal tahay in al-shabaab ay hadda maleegeen oo meel gabagabahana uu marayo weeraro argagixisnimo ay doonayaan inay ku qaadaan xarumaha hoteelada maqaayadaha goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan iyo xarumaha dowladda taas oo markaasina ay dadweynuhu ugu yeertay inay ka feejignaadaan warkii oad ka dhegeysanayseen radio warreeda kheyrta qiimaha qadirinta inaga mudan waa naga intaa